in ka badan toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen weerar al-shabaab maanta ay ku qaadeen xarunta nabad sugidda gobolka banaadir ee loo yaqaano godka jilac oo ay ku taalla degmada boondheere ee gobolka banaadir abbaara duhurnimadii maanta ayaa weerar qorsheysan oo qaraxyo ku bilowday ayaa al-shabaab ku qaadeen xaruntan waxaana intaasi kadib xigay weerar toos ah oo ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee weerar ka soo qaaday oo qiyaastii gaaraya ilaa iyo sideed ay isaga hor yimaadeen xarunta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay toogatay dhammaanba xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab ee weerar kusoo qaday xarunta nabad sugidda gobolka banaadir afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorshaha al-shabaab ee weerarka oo ahaa inay gudaha u galaan halkaasna ay kasii daayaan maxaabiistooda ku xihan laakiin taasi ay ka hortageen oo ay fashiliyeen kooxaha nabaddiidka ee cadowga ah waxay isku dayeen inay soo weeraraan maxaa layidhaha godka jilucow degmada boondheere ee gobolka banaadir waxay isku dayeen inay maxaa layidhahdaa qalqalgeliyaan amniga ayagoo ka ka xanuunsanaya howlgallada gobollada dalka ka socda ayagoo ka xanuunsanaya howlgallada adag ee dharbaaxooyinka ku socda ee gobollada dalka uga socda gaar ahaan maxaa la yidhaahdaa badweynta hindiya howlgalka badweynta hindiya marka waxay soo qaldeen wiilal dhallinyaro ah oo toddoba ah sida u jeedaanba halkaan ay toddobadoodii daadsan yihiin waxaa ku dhintay dhanka shabaab toddobo dhimasho ah laba baabuuray wateen oo qarax ah oo baabuur yaryar oo waxyaabaha qarax ay kusoo buuxiyeen waxaa sidoo kale halkaan laga helay toddobo bambooyinka gacanta laga tuuran weli qarxin sidoo kale laba qori oo aaka ah iyo waxaa laga helay booshka xabadaha la gashto sidoo kale laba mobile ayay ka tageen ama ka dhinteen nimankaas dhanka kaleeto waxaa ku nafwaayay saddex ka mid a ciidamada qalabka sida oon leenaha allah u naxariisto iyo qof shacab ah oo dariiqa iska maraayay dhimashadaas waa afar al-shabaab ayaa iyagu dhankooda waxa ay sheegteen weerarkan inay ku guuleysteen xaruntana ay qeyb ka mid ah ay la wareegeen muddo kooban inkastoo al-shabaab aysan sheegin khasaare badan oo ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda ee goobta ilaalinayay dowladda soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay magaalada muqdisho ka waday howlgallo ay ku sugaysay ammaanka iyadoo sidoo kale howlgallo hubka dhigis ah caasimadda ka samaysay waxaana intii ay socdeen howlgallada xaaladda ammaan ee caasimadda laga dareemayay deganaansho dhanka kale dowladda soomaaliya iyo ciidanka amisom ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah oo al-shabaab oo ay kaga saarayaan gobollada dalka soomaaliya howlgalladan oo loogu magacdaray badweynta indiya ayaa ka bilowday gobolka shabeellaha hoose waxaana ciidamada dowladda ay la wareegeen degmada buulamareer iyo deegaano kale oo dhowra oo ka tirsan gobolkaas gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir c d oo la hadlay warbaahinta ayaa isagu waxa uu sheegay dhankiisa in ay weli howlgallada socdaan aysana jooji doonin ilaa intay ka saarayaan degmada baraawe hadda maxaanku yidhahdaa kuntuwaarey ciidanka hoos bay kaga jiraan dhinacan waxay joogaan maxaanku yidhahdaa maringubay maxaanku yidhahda baraawe ciidanka maxaanku yidhahdaa fooday ku hayaan marka nimankii al-shabaab alqaacida waa laga shaqaynayaa waa maxaanku yidhahda ciidamada maxaanku yidhahda walaalehen amisom ayaa operationkan wada gaar ahaan kuwa u p d f forces oo uganda aadeed aan ugu faraxsannahay aad iyo aad yani shacabka maxaanku yahda usoo dhaweeye calee caleemo goyne caana lagu soo dhaweeyey howlgallada badweynta indiya loogu magacdaray oo dowladda amisom iska kaashanayaan ayaa sidoo kale maalmaha dhow waxaa laga wadaa inay deegaano kale oo ka tirsan gobollada dalka ay ka bilowdaan maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir muqdisho